ciidamada booliiska ayaa xaqiijiyey in qarax uu galabta ka dhacay magaalada muqdisho afhayeenka booliiska sadiiq aadan cali ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxu ka dhacay maqaaxi ay dad shacabihi fadhiistaan oo ku dhow dugsiga booliiska jenaraal kaahiya ee degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray iskool bulisiye magaalada muqdisho degmada khamar jajab qof isqarxiyey ayaa galay meel maqaaxi ah oo ay fadhiyeen dad shacaba waxaana jira khasaare dhibashii dhaawac ka dhashay qaraxa halkan hadda waxaa ila taagan hafyeenka ciidanka booliska soomaaliya korneel saadaq doodishe hafyeen se wax ka dhan meeshan
maanta toddobiyo tobankii nofembar laba kun iyo labaatan ambaaro lix saac iyo bar duhurnimo ayaa qof ismiidaamiye ah yimid meel maqaaxi ahaa oo dad shacaba ay shaha ku cabaan ay fadhin jireen degmada xamarsasab gaar ahaan agaarka iskool bulutsiyo halkaasaa khasaaraha ismiidaamintu uu ka dhacay dhimashada ilaa inta aan hubno hadda oo ciidamada ammaanku ay xaqiijinayaan ciidanka boliiska soomaaliyeed aanu ku xaqiijin karno waa shan qof oo iyo qofkii ismaadaamyaha ahaa lixdaas qof oo dhimasho ah iyo siddeed qof oo dhaawac ah marka faahfaahinta wixii kale oo ka soo kordha oo ay ka mid yihiin dhaawacyada iyo dib ayaan saxaafadda ka siin doonaa laakiin ilaa hadda intaasa xaqiiqa ma ah hafayan goobta qarabku ka dhama dadka u sawir ma iskool buliisow ka dhacay mase waa meel ku dhow waa agagaarka iskool buliisiyo agagaarka iskool buliisiyo
qofka isqarxiya ma la ogaado xogtiisa maya haddii xataa aan ogaano we don't jump to the conclusion ilaa hadda ma dhihi karno sidaas waaye laakiin brocesska waa socdaa dib baan ka sheegaynaa baaristiisaa socota markaa kadib aan saxaafadda la wadaagi doonaa laakiin ilaa hadda waxaan kuu sheegi karnaa khasaaraha waktiga iyo meesha wax ka dhaceen maqaaxidan ma dad shacabay ahayd base waxay ahayd maqaaxi ciidamadu ka qaxweeyaan oo adinka idiin gaar oo ciidanka booliisku lahaya maya maya maqaaxi ciidan booliiska gaar waa maahan waa maqaaxi dadka dhinta dad shacabaha ku jira qof walba oo soonkaa yimaada ayaa maqaaxidaas isticmaali jiray marka ma jirto maqaaxi gaar ciidanka u amaahayn
hadda kuwa qarxa meeshan ka dhacay qofaa isqarxiyey waddo muhiimaad ku taalla waa iskool boliisiyo marka maqaaxita sababta looga cilmi looga baran laayahay in qof isqar halkan uu soo gaaro
qadarta taalla oo qofka bini'aadanka oo ilaahay u qoray ayaa ka weyn laakiin dadaalkeennu ma yara meeshan intii magaalo qaraxyada magaalada ka dhacayeen oo dhan waxaan kala dagaalanay in ay yimaadaan qaraxyo gaadiidka loo isticmaalo laakiin qofka waxay ka mid tahay tabihii in dhaweeladba argixisadu ay isticmaalaysay oo tabahoodii qaraxyada ay bedeleen ayadana waa noogu filan tahay ilahay idinkii waxaan rajaynaynaa in aysan kuwo kaleeta dhicin marka way ku guuldaraysteen inay baabuur keenaan ciidanku way ka hortageen aad iyo aad aad iyo aad ma jirtaa xog intaa ka badan oo viyooda aan la wadaagi lahayd waa mahadsantaha intaasaan kula wadaagi karaa ilaa hadda kaasi wuxuu waafayeenka ciidanka booliska soomaaliya oo la hadlaya v o e da oo hadda ku sugan goobta qaraxu ka dhacay qaraxa wuxuu ka dhacay afaafka hore iskool bulisiyo waxaana goobta qaraxu ka dhacaad maqaaxi ka muuqda burbur xooggan oo soo gaaray sidoo kale waxay ahayd meel jiingada ah oo waxyeelada badisa islamarkaana goobta ay hadda ka muuqanayso burburka iyo qarax waxyeelada uu geystay hafyeenka ciidanka booliska wuxuu sheegay dhimashadu ilaa iyo shan qof oo iyo qofka isqarxiya oo tirada ka dhigaysa lix waxaa jira in dhaawacyo sideed qof ku dhawaada goobta laga qaada sida eela ka tirsan kuwa ammaanka ay v o da u sheegeen oo la geeyo goobaha caafimaad inkastoo weli isbitaallada iyaguna aysan faafaanka bixin iskool boliisiyu waa halka taliska ciidanka boolis ay degan yihiin sidoo kale halkan waxaa hore uga dhacay qarax ismiidaamin ah oo isla meeshan maqaaxyaha ku yaalla mid ka mid a qaraxaasuu ka dhacay dowladda soomaaliyana xilligaasi faahfaahin ay sheegtay in qofisqarxiyuu ahaa meesha waxaa ka dhow waddo aad muhiim uga dowladda soomaaliya oo dhanka garoonka aadan adda aada sidoo kale waa waddo ay dadka shacabka aad u isticmaalaan sidoo kalena waxay ku taallaa marka loo eego ubuucda magaalada muqdisho gaar ahaan ee degmada khamar jajab